kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka horumarinta wax soo saarka beeraha iyo xoolaha ee raadi haysnay magaciga waa abdaxsiis xasana mucalin toddobaadkan barnaamijka beeraha waxaan kusoo gudbin doonaa maamulka hirshabeelle oo ku guuleystay inay xiraan buuqda tuulada baarey taas oo saameysay dadka deegaanka iyo wax soo saarka beeraha mas-uuliyiin ka tirsan maamulka hirshabeelle sida maamulka degmada jowhar iyo wasaaradda beeraha ee dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa laf dhabar waxay u ahayd in lagu guuleysto xiritaanka buqda baarey sidoo kale shacabka ku nool tuulada baarey ayaa qayb ka ahaa dadaalada lagu xiray buqdaasi maamulka hirshabeelle iyo shacabka oo iskaashanaya ayaa ku guuleystay xiritaanka buqda baarey uu webiga shabeelle ka sameeyey fatahaad culus oo sababay khasaare baaxad leh buqdaasi oo ku tala duleedka magaalada jowhar ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey oo ahayd halis deg deg ay dadka deegaankana dhibaato ku haysay balse dadaal iskaashi ayaa horseeday guul lagu diirsaday oo laga gaaray xiritaanka buqdaasi buqda baare waxay ahayd mid ka mid ah meelaha ugu nugul ee webiga uu kaga fataho gobolka taasoo halis u gelisay shacabka ku nool halkaasi qaar ka mid a dadka deegaanka ayaa sheegay dhibaatooyinka ay kala kulmeen bixitaanka buqdan ayagoo u mahad celiyey cid walba oo ka qayb qaadatay xiritaankaasi anigoo ah gudoomiye ku-xigeenka tuulada baariy waxaan halkan aada mahad celinaa dowladda hirshabeelle maamulka oo dhan gudoomiyaha degmada gudoomiyaha gobolka iyo inta oo madaxda waan mahad celinaynay iyo tuulooyinka oo noo soo gurmaday sida reer maandheere geega barkaan baariy saddex kooxaas ku timida meeshaan oo wax ka qabatay marka waxaas oo usii weyn maamulka oo wax ka qabtay oo wax alaabixi oo baxad oo qalab eh oo se markaas keenay haddaan maamulka oosoo garab gelin oos qalab u keenin waxba ma qabsa ma lehan waxaan jecelnahay maanta aniga waxaan joognaa damaashaad bukdii way inaga xirintay ilaabaa mahadda iskale waxay baxday shan iyo tobankii meey haddana maanta waxay u tahay maleha sidaan jeclahay lix iyo toban maalmood ilaabaa nugu guuleeyey waxaan garab ka helnay iyo istaag wacan dowladda hirshabeelle marka maanta dhammaystirayno ahayd gabagabaan joognaa maamulka hoor iyo hiilba waan ka helnay annana garab istaag wanaagsan aan samaynay waxaan jeclaa waxa oo gobolkan oo dhibaayo oo dhan ee la ogaado buqdii nagu socotay berihan ilaaha naga najeey maanta waa naga dhammaatay alxamdu alshukru ilaaha noo soo gabagabeeyey waayahay buqdaan toban iyo lix maalmood berigaa tumay tobaba eh ayay socotay allah mahad iskale waa loo soo gulmadi waxaa gacan kaalin weyn ka qaatay maamulka degmada joor gaar ahaan hirshabeelle oo guddoomiyaha gobol u le guddoomiyaha degmada wasiiriinta inta xildhibaan guul la asiiyo aaday ugu guulaysteen maalinta ay baxdi iyo maanta la joogo caba iyo maalinayna la jireen waa ku guulaysa taas ee, ilaa mahad iskale gudoomiyaha maamulka degmada jowhar cusmaan mukhtaar baare iyo sidoo kale gudoomiye ku-xigeenka siyaasadda gobolka shabeellada dhexe ayaa si wada jira uga mahadceliyey cid walba ee ka qayb qaadatay xiritaanka buqda marka hore waxaan u mahad celinaynaa alla subxaana wa tacaala marka xigta cid kasto ee gacan ka geysatay xiritaanka buqdan ee ugu horeeyo madaxweynaha dowladda hirshabeelle waxaan leeyahay waa mahadsantihiin ee run ahaantii fataadan waxay baxday lix iyo tobankii bishii shanaad maanta oo ay taariikhdu tahay kowda bisha lixaadne waa soo gebagabeynay waxaan leenahay aafa welibo nimcadeeda ay wadataaye ilaahay aa nooga dhigo mid nimcadeeda wadato Eh, waxaa kaloo isla markaas aan rabaa dhowr baaq inaan jeediyo En, eh, hay-adaha ee ku bixiya haddii fatahaad ay dhacdo e v c la daba taagan dadka waxaan leeyahay marka hore nimihow u qabta dadkan horumarintooda in aad ka buurtaan webiga oo magaciisii jambigiisa uu jilcan yahay beeraha inaad u fashaan kanaalada aad u qodaan meesha hadda biyaha ka baxeen waxay ahayd eh, faray ahayd baratooyo inaad u samaysaan inna magaciisii horumarka aad kaga shaqaysaan ama hadda ka bacdi bogaadinaynaa En, eh, wixii hore loo sameeyey ee galay diiwaanka wixii ka aheen hadda ka bacdi xafiiskayga loo ma loo imaan karo e v c aa la dhiibaa iyo iyo waxaan loo jooginaa magaciisi la daba taagnaaha waxaan leenahay waa ka mamnuucnay En, sidoo kale waxaan rabaa guddoomiyaasha tuulooyinka inaan digniin siiyo guddoomiyaasha tuulooyinka cid allaale ciddii sidaan oo kale en, eh, biyo uga baxdo far ama tuulada ay ka baxdo ama ay ku tuhmaayiin haddii ay qariyaan guddoomiyaasha iyo kan wax haleeyey ama lagu tuhmibo isku mar ama isku sharcigaan ma sii doonaa waxaan la tiigsi doonaa sharciga ma u dulqaadan doonna hadda ka bacdi en farteegaay biyo ka baxeen ama far hebelaay biyo ka baxeen fartaas waxay leedahay yarsin waxay leedahay dad ku waraabo En, eh, waxaa shaki ku jirin in iyadoo bixaysa uu ogahay qofkaas waxaa shaki ku jirin markay bilaabanayso inuu qof soomaaliyeed ama qof deegaanka ah uu arkaayey ee uu soo sheegi karo oo hal qof meel xiri karto haddana laba gaarsiiyo labana waxay xiri karto saddex gaarsiiyo haddana ay ballaarato sida tan hadda u ballaaratay oo kale ma ma u dul qaado doogno ilaaha mahad iskale oo maanta naga soo gebagabeeyey buqday baxday lix iyo tobankii bishii hore ee shanaad ee kus- maanta oo kooda bisha tahayna ilaahay mahadii waxaa inay naga soo gebagabowday Ee, xaqiiqdii buqdan maalintay bixaysa aaday u yareed dadaalana naguma yareenin oo dadaalo badanaan samaynay Ee, ha yeeshee laakiin qadarta ilaaha qorneed maalin waxaa dhacday annagoo xirnay ee isla berri subax inta kale dhammaystiray inay baashi ee mar kale ay laba qaraxday intaa waxa soo gaarsiin waxay ahayd un isku toosin iyo agabkii ay ahayd waxaan u mahad celinaynaa madaxweynaha dowladda hirshabeelle doonima cali cabdullaahi xuseen cali guudlaawe iyo dhammaan wasiiradii iyo gudoonkii guddoonkii baarlamaanka ee dhammaantood noogu yimid meeshaan intaa shaqada ka wadnay gulaha wasiirada wax ka haray ayagana maysan jirin marka waxaan rabnaa inaan dardaarin oo soo jeediyo mudane guddoomiye waxaan rabnaa dhammaan tuulooyinka ugu wara ee, webiga in lagula xisaabtamo mar walbana way dhacdaa inta badan waxaan rabnaa inaan maalin maalmaha kamid isugu yeerto oo wasaaradda beerahana goobjoog ay ka ahaato dhammaan tuulooyinkaas maalin laisugu yeero awaamiir lagu kala qaato laguna xisaabtamo cid alle cidday tuuladeeda wax ka baxda inay iyada ciqaamaysa hadduu ilaah yidhaahdo waa dareemi karnaa hadeertaan anaga maalintii ugu horeysa meesha imaanaynay dhulka intuu xajmigiisa la ekaa iyo biyaha ka socday iyo tuhunno badanna way noogu jiraan laakiin ka hor dhici mayno insha allah baarisaa socoto maalintaas baaristeeda aan ku guuleysanaa insha allah soo bandhigi doonaa aad iyo aadaan u mahadsantihiin
dhinaca kale mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda beeraha dowlada goboleedka hirshabeelle iyo wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka dowlad goboleedka hirshabeelle oo goobjoog ka ahaa xiritaanka buqda ayaa ka hadlay howlaha baaxadda leh iyo dadaalka joogtada ahaa ee lagu bixiyey sidii loo xiri lahaa buqdaasi
halkan maanta waxaan u taagannahay inaan u mahad celinno dhammaan inta ka qayb qaadatay xirista buqdaan oo ugu horeeyo madaxweynaha dowladda hirshabeelle mudane cali buudlaaw xuseen iyo dhammaan shacabweynaha reer hirshabeelle gaar ahaan tuulooyinka baariyey geedabarkan iyo maandheere oo ay ku kaban yihiin guddoonkii iyo shacabka xaafadda kulmis ayagana qayb weyn ka qaatay xiritaanka buqdaan waxaan leenahay in qof walbo buqdan ka qaatay xiritaankeeda waa mahadsan tahay waa mahadsan tahay aan leenahay intaa kadib buqdan waxay samaysay saameyn weyn oo ay geersiisay beerihii iyo deegaanadii ku dhowaa meesha ay ka baxday tuulooyin badanna biyaa galay beer badanna way ku go'een saas darteed hay-adaha samafalka iyo hay-adda maareynta masiibooyinka dowladda hirshabeelle ee hay-adda maareynta masiibooyinka dowladda federaalka sodma dhammaan waxaan leenahay waxaa la joogaya waktigii aad dadka garab istaagi laheedeen waktigii aad dadka wax u qaban laheedeen dhulbeereed badanaa halkan ku baaba'ay dalagyo badanaa ku go'ay oo guryo badanay biyi galeen xoolaali badanaa qaxday saas darteed marka hadda waxay taagan tahay xilligii dadka wax la sii lahay waxaan leenahay ayagana sida ugu dhaqsiyaha badan inay gargaar la soo gaaraan maadaama buqdi ay xirantay waxaan rabaa laba fariin halkaa inaan ka gudbiyo mid waa hambalyo midna waa dardaaran runtii wasaaradda beeraha iyo waraabka inta badan waxay ka shaqaysaa arrimaha beeraha iyo fatahaadaha waraabku meelaha ay gobolka shabeellaha dhexe fatahaaduhu ka baxeen ee ay wasaaraddu ka shaqayso way badan yihiin xawaaley degmadan jowhar iyo mahadaay runtii meeshii ugu dambaysay la xera ayay tahan u malaynayaa sidoo kale geeda barkaan toddoba buq ayaa ka baxday wasaaraddu ay ku dadaasho la xiray baarey sidoo kale hadda gabagaba aan joogno oo maamulka degmada iyo kan gobolku ay wakhti badan geliyeen xawaaley sidoo kale waxaan rabaa marka inaan maanta iskugu hambaliyayno buqdii ugu weyneed ee baarey in maanta la xiro aadaan ugu mahadsan tahay maamulka degmada iyo gobolka iyo tuulada baarey iyo iyo geeda barkaan wakhtiga badan ay geliyeen iyo maandheere waxaan leeyahay aadaad ugu mahadsantihiin waxaan rabaa marka inaan fariin halkan ka diro sidaad og tihiin qorshaha wasaaraddu u yaalla wuxuu ahaa in la ciribtiro fatahaadaha xil badan ayaan iska saarnay waxaa halkan noogu cad markii aan iska warsanay maamulkii degmada xawaadle kan mahadaay iyo jowhar ba sidoo hadda guddoomiyuhu sheegaya hal meel oo aan biyaha fatahaadaas la fududayn male annagu haddii aan ku dadaalno inaan fatahaadihii ka hor tagno dadkuna ay fududeeyaan meesha dembi ayaa ka dhalanayo waxaan faraynaa oo aan ka codsanaynaa maamulada degmooyinka guud ahaan hirshabeelle inay la xisaabtamaan ilaamaha amnigu inay la xisaabtamaan kuwa fududeeya fataaduhu ma garan karno danta ay ka leeyihiin ujeedo badan ayaa imaan karto waxaan leenahay marka hay-adahana waxaan ugu baaqaynaa kolley aragti shaksi ahaan in horumarinta laga shaqeeye gargaarkana aan loo baahnayn maxaa yeelay haddii mar kastaba sabab gargaar loo furo dhibaato ayay keenaysaa waxaan leenahay marka horumarinta dadkii ay waxyeelada gaartay horumarinta ha lagala shaqeeyo gacan birna ha lagu qabto aadaa u mahadsantihiin dhammaan waan salaamayaa mas-uuliyiinta qiimaha badan ee halkan joogto waxaa aada ugu faraxsannahay inaan maanta soo gabagabayno buuqda baare maalmahan soo wadnay dadaalo fara badanaa lagu bixiyey waa u mahad celinayaa dhammaan mas-uuliyiinta ka qayb qaadatay xiritaanka buuqda baare waxaa si gooniha si gaara ugu mahad celinaya madaxweynaha dowladda hirshabeelle mudane cali gudlaaw xuseen oo la-aantiisa aysan qabsoomi lahayn xiritaanka buuqda baare waxaa u mahad celinayaa dhammaan mas-uuliyiinta maxaalaha degmada wasiirada ka qayb qaatay maxaalaha toole xiritaanka buuqda sidoo kaleenta dadka deegaanka oo ayagana qayb weyn ka qaatay maxaalaha toole xiritaanka buuqda aada ugu mahad celinaya waxaa leeyahay nimco waliba nusqaanteedaay leedahay aan ku sabarno maxaalaha toole musiibadan dhacday waxaa rajaynaynaa hay-adaha ka shaqo gala guud ahaan maamulka dowladda hirshabeelle waxaa leenahay ummaddan maxaa la dhahay tuule dhibaatada ay gaartay inay sida ugu dhaqsiyaha badan ee la soo gaaraan deeqahooda marka waxaa leenahay waa mahadsantihiin dhammaan mas-uuliyiin maanta sharaf weynay noo tahay in buuqdii baarey juhdiga badan aan gelinay inay noo xiranto falilaahi alxamdu meeshaan waxaan ugu mahad celinaa ugu horeyn madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle mudane cali cabdulaahi xuseen cali guudlaabe oo kaalin mugle ka qaatay xiritaanka buuqda ka baxday tuulada baarey iyo boqoyii kale oo wasaaradda beeraha ay ku howlaneed oo la xiray marka hore asaan u mahad celinaa sidoo kale waxaan aad ugu mahad celinaa mar labaad iyo mar saddexaad shacabkii sida hagar la-aanta ah ula shaqeeyey wasaaradda beeraha iyo golaha deegaankii iyo wasaaradihii kale oo kasoo jeeday dowlad goboleedka hirshabeelle ayagana aaday u mahadsan yihiin ka wasaarad beere ahaan hadday biyo baxaan waxaa ku ba'ayo waa beero dadka hadday beero ka go-aanna waxay u baahan yihiin gurmudkii wasaaradda haddii aan nahay wasaaradda beeraha waxaan diyaar u nahay dadkii inaan ku dhiirigelino baarihii ka go in baarihii dib loogu falo fal beere loo sameeyo sidoo kale webiga in caratuur loo sameeyo haddii alla idmo maalihii buqihii ay ka baxeen oo wasaaradda ay ka shaqaysa haddii alla idmo iyadana in caratuur lagu sameeyo insha allah iyadana waa samayn doonaa waxaa kaloon samayn doonaa dadkii in abuur lagu dhiirigeliyo sidoo kale waxaan ku wacyigelin doonaa dadka in fatahaad dambe aysan dhicin sida fatahaadaha looga hortago haddii alla idmo insha allah iyadana tababaran u qaban doonaa dadka tuulooyinka ka soo kala jeedo si looga hortago fatahaadahan dadka inta badan saameeya waxaan baaq u faraya hay-adaha ka shaqeeya inta badan arrimaha bini'aadamnimada mararka qaar inta badan badanaa waxay sameeyaan markay fatahaad dhacdo waxaa la sameeyaa dadka waxaa loo tuuraa lacag yar oo e v c ah taasoo laguun ku ah dadka beeraleyda in beeraleyda ma anfacayso boqol dollaroo loo tuuro ninka beeraleyda waxa anfacayo waa inuu beertiisa tacbado beertiisa inay wax oga baxaan wixii beertiisa oga baxuu qiimo ku leeyahay sharaf ku leeyahay hay-ad gacantaada inuu wax ka sugo ma aha hay-adaha waxaan leenahay dadka lacagaha u tuuraysiin ka joojiya dadkan waxay u baahan yihiin beeraha in loo falo sidoo kale in abuur la siiyo waxay u baahan yihiin in la wacyigeliyo la dhiirigeliyo ma aha inaan lacag yaroo e v c ah u tuurto marka hay-adahan intaasaan leeyahay sidoo kale maamulka degmada iyo gobolkana ayagana waxaan leeyahay dadka fatahaadaha fududaynaya inta badan in lala xisaabtamo gacan adag lagu qabto shacabka mar kale aadaa u mahadsantihiin buuqda baarey waa noo xiran tahay maanta wixii ka dambeeya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu xiritaanka buuqda baarey webiga shabeelle ka sameeyey fatahaadda wuxuu ahaa tusaale muuqda oo muujinaya awood iskaashi bulshada iyo hoggaanka maamulka hirshabeelle gaar ahaana maamulka degmada juhar wuxuu si cad u muujiyey in marka ay jirto feejignaan firfircooni iyo ficil deg deg ah laga hortagi karo musiibooyinka dabiiciga oo inta badan ka dhaca deegaanada gobolkan hirshabeellada dhexe guud ahaan halkaas ayaan kusoo gabagabanayaa dhegaystayaal barnaamijka horumarinta wax soo saarka beeraha iyo xoolaha ee raadiyaha isnaay oo toddobaadkani aan kusoo qaadanay maamulka hirshabeelle oo ku guulaystay in la xiro buqda tulada baarey oo ka tirsan degmadani jowhar intaan mar kale ku kulmi doono barnaamijka mid lamid ah nabadgelyo